bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal kulanta faylo meelwalbisroogdan jimaa fayli hawada siinkulena waybaa ka dhowaada sana barnaamijkii taxnaganin haayi oo jimaa welba xilidan oo kale dhugunsidaadsan kaasoo haayo barnaamijha ununku ka hadalaana xaaladda barakacyaalka iyo xaaladan adag ee lakajara korona fayrisa mawluucgu unu toddobaadkan ka qaadaanaya weyba useeya walyaabo sababo kor-antiyo nuglaadan dadka barakacayaalka anti cudurka koronafirus usankadhina dhugunsadayaal qodobkaas iyo barnaamijka ee haka qaadaan un onasaas oo kale ee andhakaana ilaa sade qodob oo ee qaybta koowaad odod una haku qaadni dadka barakacayaalka eh saas oo kale ee qaybta lamaadood iyo qaybtanka damboyd oo nagadaasa qayb un u furaana dhugunsadayaalka gaar ahaan dadka barakacayaalka oo jeelada lahaylantiyo sitoose hanweeraan siyo su-aalan weydiyan ee martada barnaamijka ee nii kala sugan waayahay dhugunsadayaal weybwahageenamo jamaace uu taaragdanaya ka edanta liwaashanta beri lixaad juun sanadka lamada kun iyo labaatanka dhugunsadayaal barnaamijka ee sida hore siinka sheegay qodobka toddobaadka una ka qaadaanaya weyba uusaanagadaya walyaabo sababo korantiyo nuglaadan dadka barakacayaalka anti cudurka koronafirus usakadhi barnaamijka ee qodobkaas iyo miiskan insaaran toddobaadkii saddexaadu ee barnaamij gaar ah uunu barakacyaalka xaaladoosha unku ka hadalaana waybaana jeelada lahayn barnaamijkanti ee barakacyaalka iyo haweeraan qaybo dambe ee barnaamijkas iyo martada ee su-aale iyo walaaytaliyo haayaan iyo hankajeediyan dhugunsadayaal barnaamijka iyo horan guda galaana waybaa hasiin saartay waan intaasiin ku jeedi doontaan shuur ismaaciil axmed eh dhinaga farsamadana maryamu wayba ka bilaawdaan ee odod una ku qaadni dad barakacyaale oo ee ka yaalan xerooyinka barakacyaalka baydhaba dadkaas ayoo ku hadalaayaan ee sidiyo ee ama ero intiyo cudurka coronafirus ee nugulin intii iibse xiligan kadhiga dadka siyaabooyin shalduwan iyo an ku hadalan qaarsho iyo sheegan antiyoon qabna ee agabyoonku ku horseedan codkaas iyo ama codadkaas yaa siinka dhawaaye iyoona martada barnaamijka ku osla untiyo si toose codadkaasan la dareera
marka hore waliba ninka bilaabasa magaaga dhamaystiran iyo kaamkaada kusuganta bismillahi raxmaan raxiim magaaga cali isaaq ibraahim ale cali kaamkaada kusuganta magaashi bakaaryari walibaha horta inti odorkun bilaha sheegi ala dareen badan ashidami laakiin walaalkahay ad hordhaan salaamu calaykum masarahaye wangalelisku dhudhawaynayka galantilay dahantiiga haddii salaan dibilo wayna in iskoyki bahumaadi waliba ahaa aragdaada odorkan hatila sheegi oo hatina kahortagila sheegun un haniindiirnamaan un haysan intaasa sababti marka kaamamka qaar weyjeeyey adeegyaleenka taragalay inta cudur kulanka horseeda kaamkin weli mahadeernami adeegyadaasi maa maa maana deer maana deer marka maadaama siindeerna adeegyadii lenka taragale cudurka ka hortagshay may qorashee samaydeen
maytalanay aragdaadini lamba meelis lay isku roogo shaqadii unahamaalati hayne atiba bustaan tan aha aragdaada lamba hortiley idisley maanaa isku waardi saasayaa kotelani laakiin inti cudurku kooy i dhatun isdhexgala sama jirteen waagi hore isdhexgalkii weligoodana miskala shalfawaasin samayteen inti cudurku kooy dhatun lambi idisa isku reebnay maanaa dhigduba wal ka dhiiganay ana salaantan in isku rurugteenta ba dhiignay aragdaada lambi idisley saas in isku hukungnay maadaama salaanto kumada talashee wala lasa qaatiyo isin samaytan anti oo salaanti oo gacan qaadka dhaaftan a shaksiyadii aa dhaafni salaamu calaykum korle galantileyn nisteegahay malan isku dhaadane mee humaano maskadan dhigdiba unuun idaaba dhiginsadahayne aragdaada saasle ka geeb galni
marka maadaama adeegyadaasi ada sheegdiya siindeerna ma codsiyo daraasa intii lahaa sii may diraana ini walaagii geedinka boodi bootumaalishumu leelaraasideeda wali bay dhow barkoobaha gal inahna diirana ciidan fadaan waana lahniinka dadaal intaasaan baahana nuunay maxamed inadagiere kaamkana bakaariyadedere kaamkan ku noola cudurkan koroni jara inta cudurkan sinkidhiya may sababo kor isle maya makajer tusaale oo kale yani gacmo la galadaay ee shaambadii lanka taragali saabuunkii iyo adeegyadii guud caafimaadka helena oo haydaa gargaarku helena maya haye makahel
okay marka may codsiya daraasan maadaama aan helna adeegyadaasi dhammaystiran may odsadaan ini gaajinahayte antaakanabado sini inti degina walaabo dhiiglaayo ee madonana sii yoogin ama dheeranoogoheen cudurkan urka ilaahay ilaahagii noo reebya hortanka madan jar haye see walaa ada sheegasoona lagna siimale haye iyadaa mahadsan doona ana geray maalimo diraama liyare kaamka bakaariyaro leere
hooy kaamkaada ku suganta ee dadbadaa kiilo nool cudura jar inta cudurkan sinkidhiyi waxyaabaha sababo kor ma islitin udur maabneedena ilaahay minaysida udur ilaahay gabne arabun gaaji kurhoobna ka dhibaataysanna lan ali ali soonkun soon i idhatun walnin qobdi mal aragaw ali ali dhibaatate oo ali ali gaaji iyonay ka shagan hayna una nahaysatumile udur rabag banqab qsiidin hadeedii gargaarsii sii jara ee ad una ninku koytay walaaba sheegasi haye ali ali walwanaata nin qobtiin aha malle saa saabunka ninsin walba ma nin goban xitaa walaagii horena nin gobadi mahata walba mal nin goban inti udurkunu ii geedun garaskun laha gale sidoo marka ee tusaale oo kale ee ee adeegyada caafimaad oo lanka talageli inta cudurkan lagu korseedo sida haan gacmola galado saabuunka shaambada oo kabanka kale la siiyo nidaamka haddii- malna siin haye mahana deer haye malna siin haye ilaw dad ninkooyu udurka si sheegay mm, wal kalee unniyo ninsheenan oo udurkun hejiyey ahaantiisa weeldhadanana erima jar sidoo horta ishinka kaamiley ahaan cudurka aamisintiina inta jeer ilaahay kamagan galnay dheegni horta haye sidoo laakiin cudurkan markii lasiin sheegay kubacda may ku fahantay intii usijara iyo intii kale iyo un walmaaragni ilun walmangarag saa walmadii adaaragdalaymi sheegaso been i dembe magalo korno saa wal ilun aragni male saa ilow sheekada dadku inta koyow sheegayan dheegni haye radow marka maadaama haddan helna gargaarkii lanka talagaliyey oo caafimaadkii aan dhammaystirnayn may codsiya daraasa maadaama dadka- diraana ini wali oo talagalba ee udurbaadlanka daragalenana ninsheena ali ali gargaar fayleer nolol ee dedeganana ninsheena ila wali oo udurkaas gargaar yaylanka talagalina ninsheen oo iyadan mahadsan magaagana suldaan maxamed xuseen suldaan ood ka koran qaad bay deganaa saddex xisili degantaa arlaada cudura tijar oo leero coronavirus oo oo oo dadka shareebi xitaa hay-adii gargaarka siin siin jaran xitaa ee ee ee ee gabaad geli marka ee ka kaamiley ahaan cudurkan horta may ku aaminsantay shaksiyadiin
warku ilaahay ingumayn jirnay la sheego iwal saase dheegni Haye. marka astaamaha sababo korantay cudurkan siin ku dhiye may kumada isliti
ambisadar kala sheego dheegahayn kordhuuri wala la sheegahay laakiin ee, cudurka walalanka hortaga sida la sheegay ee, adeegyada caafimaad oo gacmaha la galado saabuunta shaambad adeegyadaasi hasindeerena maya mahana deer la sheego dheegni laakis mahana deer laakiin kaamamka kale way siikiikin malanasaisugtina ma aragna maynsen maynsen
okay marka maadaama hasindeerna adeegyadaasay may codsi oo farinyadirsidaasa may dirsadaana inti wala oona korona walab ka hortago intina ninsheena fadaan kaamkan may ka jirta waxyaalo badan baahi ka jirta karko kaal dhiilaawan danna siisuu noo goosade haye bismillahi rahmaani rahiim magaayo muslimay keela wardhere kaamkana bakaaryaru anti corona virus kun hadhii wal oo hay-adka niinsirumayso walna siyaaso gargaar deg deg ee ma aragna soonkun soonj iyo lasdiiglaaw ee lana siiya haaysan ilafaayin alaamina noosaari masiinshaqeeyan la neeri unakaamkana iyaala rooga deegangu dad eedan dhibaysinga roogan wali fadaana inti gargaar degjeg ee lahana geysi coronavirus kunti kooy lan oo shaqaysado dadka shaqaysadaayin bilaanta dharaha dhigaayin misgeha tumaayin shaqi waayan idoo shoo roogan gaajo dhamaayan hayta lafti dhiiglaawunana sii walnoo hayiri masiinshaqeeyasoona neeri wali fadaana inti gargaar degdeg ah eedo samafalka gargaar degdeg ee niinsheena ka odsadaan marka maadaama adeegyadii oo hay-adihii hasiindeersana cudurku inti ku ay dhaton helena adeegyada kale oo caafimaad oo dhan korsado cudurka corona caafimaad hadda kaamkan waldaawe wallayna niinshasheenay laakiin nadaafada lankoorseedeena neeri waa ilgelintaas walhana geysi laakiin wal saabun ii laleey mahana deer adeegyadaasi hasiindeerna cudurkiina jara isin kakaamli ahaan talatana isartana maadaama cudurkaa sii jara may qorshee samaysado kor isartana shaksiyadii haa haye qorshaasin samaytan may kumada wali is ernay unuun anti kaamkana la iska reebno faalulkun badan iska dhaafno wali ilaahayna see unta bakahelaanana idooyn la iska roognayn kaamkana nadaafisanana hahaaganeena lankii miinsheewalka jaraki baahan iska siyoo saaslay unuuna iska aawi ani wali oo unaha noo bahi maadaama la eri cudurka astaamaha sababa korantay qofka ka dhiga waliba gacan qaadka iyo iyo iyo kalaankalkii walaagnimada astaamaha say dhaaftana
haa haa lang hobu minkooy mi miskadu dhawaadaan hatu waab iskadu dhowna langna masalaamana lanka hob gufaha wali raanayhin asta karkaka dabooloy gadaal hejeemba hob gufahaasa ma aha malhaskadu dhawaadaan wacyigelintaasay ma idaacado lay kidheegdana mase guddigii lanka talagaleya sinsi guddigii lanka talagalya niinsheenaay waa ilgelintaas
waayahay dhugunsidyaalla codadkaas way bahaayana hana ku mid ee dadka ee bogtaalada ee kanool ee xerooyinka barakacayaalka ee kiyaalan ee duleedyada magaalada baydhaba dhugunsidyaalla codadkaas eeyaha dhugunsateen wayba una guda galaan ee qeybtii dooda wayba ee istuudiyaha iyo kala sugano oo barnaamijka ee geenimaadan ee marti-inka ahaa maryan cabdulaahi aadam oo ku dareertay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed maxamed gandi oo ee ku dareera hay-adda ku shaqeeya sanadaafada iyo faydhowrka biyo isaas oo kale xaliimo bashiir cali oo ku dareerta kaam leerow idaalawaan iyo derow maxamed macalin uusun ku dareera isla kaamkaas idaalawaan iyo barnaamijka ee marti-inka eh oo su-aalo dhowr ee ku weydii doogna ee qodobka ee miiskan iyo saaran toddobaadkan weybana ee su-aalo ka bilaaban ee maryan oo ku dareertay wasaaradda caafimaadka ee maryan weyba ha dhugunsatay ama ha dheegday cododka dadka barakacyaalkuna ku qaadne siyaabooyin shalduwanyo an hadalaayan sa dhiigasiba ee dhugunsadaasi ee dadka isin shaqadan haytan dadka ee sa hadalladan ha ku weerahaya ee marka maykin ku bahi hadalladiyo
bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim anoo magaalay dheerow maryan cabdullaahi aadan ku socda wasaaradda caafimaadka geega iyo dooda meelo ku socotay wayb waaha meelo badana jarto macnaha oo la jeeyey saabuno iyo walaagasay wasaaradda caafimaadkana wayb waa dad oo wacyigelin ah ya socdaan anoo magaagay dheerow maryan cabdullaahi aadan ku socda wasaaradda caafimaadka dheegahaayo macnaha insheegada warbixinta hadda meylo ku socotay mayb waa wasaaradda caafimaadka mayba ka tala jartee ini macnaha coronavirus dabargoyntiis dad badan oo wacyigelin ee yag shaqeeyahayo beledka labaatan iyo afar saac macnaha insheegan heegan ee baabuurta macrofone ka hirin intaas walan seedahayo walan sheegahayo ini oo macnahayo covid nineteen yo isku ilaaliyaano iskooyka bulshada iyo walaagasay macnaha walbal in sheegahayo madomayba siin sheegay in isin macnaha inisdhawaa inisdhawaao isin iska dhawaana shal dheeratan lankii qandhada macnaha iyo hirgebka iyo walaasisinku dareen tagna aan erteen macnaha ee corona una mani dhiyaha ee gaali ka dhiyaan erteen corona way waa cudur oo musno gaala toona aan lahaynu een maysu biyaasana insha allah biidmi illaahi kariim ee lankii isin macnaha kulay hadda sida hadda bakaariyara doogan ku dheegay way ba shaq way ka shaqeeyahay labaati afar saac tiim wasaaradda ku socoto seedahaay was daawo lisan siiyahay waana walsan wacyi geliyahay mada way buahan wacyigelinta hadda lasiin sheegahay wala raashiinkiisin sheegahay tan way kusii muhiimsana caafimaadka kiin iyo macnaha ee ka hortagaas ee cudurkaas lanku horseedo madan insha allahu ilaahay era waligiisin cabasho aysan qabtaanna dhinaga wasaaradda ani hadda fadhi ha gudbi sidaasan insha allahu ilahay naada ka dhigo
waayahay ee maryan su-aalo iyo qaybo dembe dhegeystayaalka ama dadka barakacyaalka haddiiyo qadkaha weeraan weydii koraan ee isla wayba ee siyay isla su-aalan ee axmed oninku dareera ee hay-ado ama takumida hay-ado ka shaqeeyasa nadaafadii faydhowrka biyo ee axmed isla su-aalan dadka barakacyaalka codshood dhiga siyaadin maykin ku bayo
shukri eed iyo eed aan mahadsanta dabcan sidaan aada qiyaasaw dadka inta hadda codsho una dadka una hadda codsho inta ka dhegaysani ilaa iyo shan qofood iyo haayeen dadka intiioo badan hoobaada codka kiishooda dhegaysata horta meelo maybaa idinku bahay dadka warbixinti goban oo ini coronavirus ini jara ini oo may leeraay sifooyin lakuku horseeda u jaraan ini oo may leeraay warbixintii coronavirus linka talagalay ini yoo goban laakiinse meelo may kusii cada haddana dadka culeyskaas kuwiinga saaran riinku meerayhee hallibee fuula waraaba dilamalanka daraw hoobaada fiirida dadka hadda shanta qofood oo inta ka hadali afar ku mid eh cudurkaba ma araga hayaana iyo baahida layba abaarahaya baahina haytay teeganyihiin dadka marka meelaan hadda may inku bahay dadka horta iniyo warbixintii coronaviruska iyo gobaan kolley doodan intiiya badan may ka saabsan ay tayihiin dadkun barakacayaalka e iniyo unugulyiin ini coronavirus kunka dhii may sababi marka kulley taasi may rajeeyay ini oo doodiya diban sii jaro doonto tan wal inku bahay intaas ahayd waayahay ee dadka oo ninku dareeran xerooyinka barakacyaalka iyo siyaana ee xaliimiya ka bilaawe xaliima ee dhigasi dad isinsii lamid ay hadalaayeen ee dadkan ee hadaladiyo balkuwaran la qabtaanaysin bismillahi raxmaan raxiim ee horta dadka hadalahayaan runtii oo ah baahada wadanka yaal jiradan yaal marka jirada ilaahay noo qaada way lagu isku dhoori kore kala fogaasha iyo gacan qaadka yaa laisku ilaaliyi karo marka ana naftirkay kaama ku kooy kaamka ana ku kooyi way waaha dhanka nadaafadda gacmo dhaqa way sheene biyo oo la isticmaalayo macnaha hay-ado sheeneena dhowr bilood biyo malina sheegna nadaafada yaalla biyowga miyaalaa marka dhibka yaalo kaas ah meel biyo inyaalena galnya dhegjaraan ah haanti weshaani biyi laha gadaga gaara damerarka sheenahoo la kashade kaamkiina biyi laku waraaba taamale marka meel ku horseeday nadaafadii intii idii laska dhaga maha biyoodoo cariiri ka jira marka taasaa ku erafadi kala fogaashaha iyo gacmo dhaqa nadaafada yaa lagu horseede waayahay darow adin bismillahi anagoo leeraaw magaabay daarow maxamed macali cumar leeraaw oo ku dareer kaamka idaalwaan laxaafada wadajir laanta shanaad bismillaahi mayo codsaamiyo waa horte walaan adduunyaad horte wal ilaahay sheeni horte iyo walaan wal aadanaan wala ilaahay sheenlay aadanaan ka dhigaayaan walaan horte muslim iyo gaalaba ancana maayaan mushi walankoole shaqsi layan gohowna ma eh walay gaalilaha kirhidii laka arri muslimkana hadeeraayaan le marka walaa horta nadaafad xumadeena wadanka iidan yaalla biyo xumada yaalla qalabka hadda la sheego hee hayna walnin sheene nin yaalla nadaafadii waxaan ku talagala yaalla amarkan meelama yaalla baahada biyo horta iidan jarta biyowya aan jarna hay-ad hadda biyo nin sheenta mala elo hadda aalbirtmriiga hoqodanoo hadda un isticmaaloonaan ma jara marka qalabkii yaale laakiin nadaafadiya eed yaalin ku faydaranye marka hadiba meeli bi in yaalna nadaaf xumadna koyti dadkiina markasta wacyigelinta wal sheego haya ayaa walahan wala sheeguhay walaa horta ilaahayaa sheenay amarsho ilaahay ahaaye din iyo nayo may laylo kuka badbaaday iyo nadaafad laylo kuka badbaaday walaagi din ilaahayaa sheenay diintana ilaahay baana siiyey haysane akhrisadoo hayne tan la maad qaabka biyooga heje cida aan ku xunyin ah
ida maasintin way baangnagaday ee maryan oo sidoo hore siinkuse siinkashee weybanin ku dareertay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ee maryan ee sidee lunku horseeda koranti barakacayaalka iyo ognagan haano ognugulantiu sakadhii cudurkan xilloon ognaanti todobaadyada inta dambey koonfur galbeed iyo eedanku jiran ee kiisas ee coronavirus ee
bismillaahi een horta macnaha weylanku kor weylanku korseeda kore macnaha sida lanku korseeda fadi horta mahaayan may jaradhe kaamka bulsho waa iska dhex jaran mayb waa migmagan iska dhegan yihiin wal habee hooskoodana sokooye ee laka sheekaysade mada wayb waa may laylan sheego kore wacyigelinta macnaha inshagada ee lawada iniyo macnaha qaadadan oo dadkii nasokooykii shal shal dheerayan mahaytii waliig macnaha oo gacmo dhaqeena meeli gacmo dhaqan yaalana insha allah oo ilaahayra gudbiyaana wali oo sanitation eh wasaaradda caafimaadkan sheegana insha allah haddii ilaahayra
axmed yasiye oo dhinaga hay-ad kumid a hay-ado ku shaqeeyasa ee faydhoorka iyo ero nadaafadii faydhoorka biyo een xerooyin badange ee walku ogda axmed oo ku shaqeeya san adaya tiimka oo waybana una ognaa ama sida maryagna ninku dareerta wasaaradana iyo sheega hayta bal xerooyinka barakacayaalka ada haka kulantay ama ha aragde dadka barakacayaalka anugulina antiyo cudurkan ka dhiikon
eedi eedaan mahadsanto shukri horta dadkun barakacayaalka e eedi eedaan ka nugulyin yo oo lin sababeeyaw dhowr arrimood arrinta koowaad maybu waha dadkun dad oo ha barakaciyo qofka hooba ha barakaci lakeera macnaaje maybu waa xoolaagii badkii beertii wali usulahaay ha ku tabi lan walhaaysada mee tan lamaa dadkun intiyo badan mayba ha boqolkiiba sagaalun iyo shan dad ha ku barakaciyo baadiye qofkan adiiba ogda hooba meel leerahay baadiku kooy inta badan maybu ahan dad walha baradi mee eeda aan ka yariin dadka walha baradi dadku markan dad oo hata cudurku haduuna ku hadalahayna sidahoo dhey baan ahaan ka sheegay hordhacgii kay koowaad priority ma muhiimadda koowaad ku hortaga cudurka maan ah muhiimadda koowaad hata may baan ahan raashin laakiinse saas ete raashinkii intii la fiiriya walbadanga meelo ku baxee waxyaabankiiyo onka ka nugulyihin horta maybaa kumid ahaa kow sida walaaleen marinba hordhaan haan sheegdi guriyaalsha oo ediniska dhadhow gurigaba guriga kala ka dheganyi tan lamaad mayba ataahaan dadkun dad oo ma-e len haysada lamba gurishay hoos ka filan mase meelusa ka filan haysada ma-e yo oo dhan mayba jartay ama gomboloolka oo meeloo ka taalo aragaas ama geedwiinaaga oo meeloo ka taalo aragaas yo dhan meelaasan liniska kooye meelo laka shal akhbaar qaade halkaas meel oo liniska kooyownayaana mayba fududeeyaaseh inay qofkun cudurkun ka dhiy sidoo kale maybaa jartay ahan dadkuun dad oo ma-e idooshoo tubooyinka jara ma-e dad oo maybu ahaa hal meel oo linsuubi yoo dhan in iska kooyaw meelaas leybiyo ha ku dhaansadaawo maadaama iyo halkaas meel in iska wada kooyayaan biyoy ku wada dhaansadaayan haddana meelayeeda mayba fududeeyase iniyo cudurkii ka dhiy sida oo kale sida qof gabartoo kumid hayti dadka oo kurico eroy oo cali isaaq ibrahim oo kukooyi bakaryari dadka laha waray sidii hay sida usa sheegi mayba kumid e maerayhi aada maybaan bahasee dhardhaqaal awka hooggsashian bahe ta kale us ninku sii tabay ana sii dareema oo may jartay onagee qaar mayban bahaayan iyo naftishi hoogsadka an bahaayan cadseeyin bahaayan marka intaas qofood oo idaku tabti yoo dhan ma hela kulamaayana dad shishal duwan lan oo qof haliinkoo miilanka seedahaya male waxay dadka iyo lama caamilaayaan mayba kumid ee bajaajlayta oo iyo ha ku rahaayaan meelo kaamka ilaa ay suuqa baka hortaka ku waayaan bajaajlayta iyoona mayba kumid ayiinaha dadka an nugul in cudurka ka dhiy sababto iyo naftirsho qof walbe lama caamilaayaan markuun qof dad maadaama dad shal duunha lama caamilaayaan maya kanagadaayana kaamkii dadkii qofku mid eyaamay dhii korta ini halla ma caamilo qof cudurkii gobo cudurkii hooba ha ka dhigi qofkii hanagade kaamkiga kuwaya maha hoobuse kaamkii kooy meeliya hadan markun balaayo kala ku bilaawas may ku bilaawdaate sida soomaalida caadadii ah hooba hata lanko adag guruukii kala jara hooba geekiiba loo jirin lak erna aada musku bahaasan baalgaadas may ka qasbanta ini aad ha booqat maadaama ada qofka ini habooqatan eta cudurkuuna linka talagalay qofkii cudurka ha ka dhihi ini oo dadka shashal dheeradaan marba liniskooyo marku meeli hadan maya kusii dharade ini cudurkii sii faafa sidoo kale may jartay cudurka kan may ambaahanya qof ii hooba ka dhiya ini oo isu iskarantiila oo meelgoone shiladiis uso gala kaamka oo kale markii adan koyta aawka aada onagee buushaliinkoo laga jara aawkii marku hoob cudurkii ka dhiy ama aadi ka dhiy inta laka karantiile milaka karantiilawba male maha markuu may nagadaase iniyoo dhamba cudurkii saameey lankii inkooya u habooqadaaw qof isku dhowrahay mee usugina sii gaada usugina hooba nagad intee kala nagade bulshadii lai kala sii nagade hooba aawkii xalkale liin helo fadi leera fadi oo xarunta karantiilka coronavirus bay dhowli jeeyay leera fadi haddana caada dhaqameedkao kale reebaa waa jara may leerayahay lankii karantiil unamay ku aaminsanaa lan la nacay inii la jeeyo waa dadka sida oo fikirkiyo ku haysadaan markuun qofkii ma in suurta galaane inii oo qofkii yeygaada oo xaruntii karantiilka jeeye usiina kaamkii ka suguna markuu intaasoo vector dhammaantiyo mayba fududaayayana inii oo yo annagadaan dad an nugul cudurkii waayahay axmed eeda mahadsanta ee dadka barakacyaalka xerooyinka ninku dareerya siiya wasaaradda caafimaadka ee axmed wsday derow maxamuud derow ee wasaaradda caafimaadkan ila fadhiya qofku dareer maryam ee dhinaga hay-adda ee oo faydhoorkii nadaafadda iyonin fadhiya ee istigna waybaa ku dareertanad barakacyaalkii sidaysan dhegeysanba wacyigelinada wayba ku mid ee aynan is aynan iska dhawaanay ay shal dheeradoy hal mitir ay dheeradoy ay kufaaga laisku qaadee leere ee hindhishada ee gacan qaadka ool walbana laisku qaadee leere marka dadka ee mas-uuliyiinta fadhiyan ee isin oo nku obsadaana oo su-aala ama safaylan hadalaasan ma in sheegasan aqhabado san haysada oo xerada siinka haysata wasaaradan fadhiida ee san dheegahayta saasoo kale axmedna fadhihaya bismillaah horta walaalay faylataha warkan walaamo ad aragoo hayte waljarow walaam ad mar allow magisaas ete xeedo may ku codsadaaneh waana waddanka ni yaalleeh lamaxaalo lamaxaala yamilasyaala lamadaas xaala oo eh lanka bani aadamka eh horta tabar dorinyaaha awood malhaayo iyadoo saas ete haddana walaayn ummadiina may nagatay lama xaalay la weydiiye lambani aadan wal ku weydii horte dhibadan aankooye ilaahay wala warsaday iyo aadana wala warsaday ilaahay wala warsaday fayle may buwaha aadana wala ku weydiyo haye bani aadankii may fiiriyo haye wadameediisu roogi aboodka lahaye ha ku tabi meel xare oo ha ka aroori marka may leeray aadana wal ku weydiyaana ilaahay hay-ada wal ku weydiyaana laleeyahy heebadna bani aadamii la dhammaayo koro lankoo walaa hele lankoo walaa gafee kan la maad bulshadun waad aragti intaas e ma iniska kooyayaan gurigoo iniska kooyayaan hoolkoo aniska kooyayaan haya gabalkoo biilakashabo haya aniska kooyayaan dad jal dhowrsado haya ma ah marka haddii lanki lamba xarun liinweelo xaruntiis isdeganaado ratio waddo ku bahatoo yoo shal dheeradaan ahi lamba mase lama guri mase dax guri isleeye jal badbaado fadeen tuman dhul sameeya iskala nool qofka i awlaadi isu dhali oo tuman iska deeraama iskala nool ah gurigo iskala nool aawki hoo jirida aadin ha kor sulmaas unagi ha kor sulme mashal maaramaaya kii qaraabahay harahey kooya mashal tabaaya horta saameyn wiima meela ka jaarta saameyntaasna dadkaas oo dhisma heleenoo lambay hooba boos lee guri islee boos iliin dhisay la shal dheereey walahayna oo nadaafadaas iyo kashal badbaado sama jart inta bisaas in oo sida haddii dadka un iska dhex jiraan waa beeyeen maal mal shal maaramaaw maan malku badbaado ilaahay lee badbaadii kor masha aadana walma badbaadii kor marka horta qaabka saasa ay laakiin in may faraanaha howlagaasiyow ilaahayaa warsadaanaha laakiin walku bedelan hay-adoogii hoob walaaxaas haayaan in dhismeel la helo qaabkaasi wadaa dadkaas le kashal dheeray liin helo hoba liinka helna walaayaad dhibshowayaal marka reerka qaabka jaro kaase waayahay xaliim adin mayka daraas
saudeer oo aralaa jirta marka ee way ka darey horta ilaahay dhibaatada noo bii bulshada allaha noo qaado tan kale way waaha kaamkii kaamka una ku dareerna ku hadalaan kaamka una ku dareerna horta koronidan lanku cabadaay ma baahada sidaada kaamka laa ku hadalay baahada jarta lamada kuntum iyo sagaalka bali tuman hadaa anka damboytiga ale oo la siyaw dadkan hay-adoo ka tiirsanayay dad oo beer tacbadaayo mase daqli haysada ma ah dad hay-adoo ka tiirsanayay dad xaasas ah oo ciyaalka baahan qof baahan sidiisba neef la goorey geedma ku wareegadaaba qof baahan bulshadaashaa soo matoob marka way codsada faday hay-adoo gargaar kale intii oo kaamanka baahadiioo fiiriyaan bulshada laylan ku hadaan wasaaradda caafimaadkana way ku codsaday intii ana naftirkay oo xaliimo ee amshidka kaam idaalwaan ka shaqeeya way codsaday intii daaweyntii intii bulshadan dhihi daawooba hataa ama dareerta daaweyntii daawadani ninsheeno jaray oo macnaha askataakuleynay anuga jirid anu ka daawaanay lankishow masiyaanay daaweyntii intiinaha nin kaba niniinsheena codsadaan dhanka biyaha
walaysan codsaasan daawada daawooyinkii aan qeybta daawada ka shaqeeya waldusha aan shaqeeya marka lamada kun labaatanka beli lamaada ingidimoyd daawlasheena daawadii ku dhamaatay way codsadeey daawadii unu iskataakuleynay unu gaashuum unu siyaanay kiburkitaaka dhida unu siyaanay unu iskataakuleyni noogoti daawo kaleen malnin sheegno ari ilay koroonay ku dhiil eray xafiisyada mal roogol eray dhibaatada way ku socotee dadkii dhatis waayo hordhaan way inis edeegay lanki jirin wayan edeegay lanki baahan wayan edeegay koroona dhiisilan ariib edeegi dhanka gohay dhanka raashinka dhanka daaweynta dhanka biy biyo wal kasta gohanyin marka ilaahay bulshada noogaada marka codsigayno kaase waayahay maryan waynin ku dareertay wasaaradda dhiigahayta dadka hadalshow ee walalanku ka hadala ama mas-uuliyadda sansaaran way waa badbaadaan inta dad badbaadaan ee marka dad noocyadan camal aya jaran oo saan dhiban ee may ee ku ero lahayte
insha allah bismillahi raxmaan raxiim n sahda xaliima haynabay ha xaliima n m c h ka world division waay maha madu shaqaalo oo caafimaada roogaya anigo
okay madu daawo laba siinka damboytay lamada kun iyo labaatanka bili lamaad yawal daawo siinka damboytay maha insha allah haddii ilaahay ero walaas dhan gudbiya anahoo ilaahay ero gudbiye wasaaradda ani ka samee waana sidii dhaqsiyaha badan walaasiin ku diiray waayahay maryan sida su-aalaslayu mas-uuliyadda sansaaran dadkan si ada dhiiga hayta hadaladiyo makiila muuqaada dad annugul inti usa ka dhi corona iyo dhibaatadan yo sheegaay ha dabcan dabcan way ka dhiya micnaha waa meel biyo an yaalna daawona antaalna oo micnaha anjarna kala fogaashana anjarna inuusa ka dhici inuusa ka dhici waybo halisanga taas mal diidan laakiin insha allah haddii ilaahay ero tiida kale maysin sheegay isin dadka oo micnaha kaamamka daawada oo micnaha sheela sheegow iyo raashinku markasada isna ka nagow may ku muhiimsana micnaha cudurkan ka hortago shay nadaafada iyo micnaha shardheerow oo lashal fogaada madan haddii waatageek raashinda ka siiyo idolakindhika micnaha adina bariyay adii qofkii dariska haya shal dheerane isalaamasano wal isla aamasano minkoo tumun qofka galaasan may baraashinku sugaha ay aamimado waaba jiratay madumay ha may sii sheegay madun raashinka ala lan qabe raashin macnaha mal waayo lanka ilaahay macnaha af af af uumad walayn helay meesuu biyaasana labaatan iyo afar saac baawura microfonka hiran wal siiyan shaqeeyahay dad badan dadka oo mcjarowga mayba sii dheer dad oo macnaha oo wacyigelin suubiyahayo hiraabti baahayo tiimam ee jaran kastay dadkaasay madan wayo sheegahayaan maxaas iskuyomusku erahayaan dad wasaaradda hadartiyo dadkaas doosho hal indhagu nuglaadoy doosho hal dheegoy macnaha hoo ilaahay yar insha allah walaa wal macnaha aqabadasan haysano wal gudbiyo hadda ilaahay waayahay maryan xaliimo iyo deerow keliya ma la hadala hayta dad badan oo barakacayaale ka taxan barnaamijka qeybo dambena araga doonta ee dhegeystayaal oo barakacayaale ku qeyb qaadaya axmed yasiye axmed adina isla hadalada ee dadka barakacayaalka dhigasi hadaladiyo markada dheegda manfudada anti cudurka ee kadhin
shukri eed iyadaan mahadsanto horta unugliyin hordhaangna aan sheegnay laakiinse horta may jartay he lanko melereliki xili iidayo oo laka jara ya koya liki melereliki lanko ye la jaray ree abtiw iidi waata ereliki rewa rehe abtiw iid adikii jarta ereliki ilaa adi barka ku kaahan booda he ma erehin dhedhel madaasa iida aragaase he hata maan la jeede horta qofka bili aadanka ini uswallin qobada may ku muhiimsana ini uswalgobsada waxyaanka hadda coronaviruska linku horseeda oo kale markii ada fiirida meelo horta duruufa sheenti oo mal kugudubu koro waxyaanka qaar wal adan kugudubu korno walna wal adan kugudubu korto tusaalahaan markii aan hagobada ini ada lanko ku fogaata walhayada adan ku baahanta mee waa wal ada kii hirumu ini qofkun isku ilaalida oo ada ku dheerata wal ada kii hirumu ma wal shaksi ki hiran ma eh tan lamaad may ku dhawaajiyaahe adarkay magaajimahay adardeero ma erayhe ini dhulni filing hay-adoonasiya horta hay-ado dhul yoo leeyin mataalo wadanka tan lamaad guriyaal oo yoo hata geeka may raay qofka dhulka markii walbiye hooba la era dawladda may may may muhiim e horta ini oo istraatiijiyad oo dawladda indegsan ini la hela marka taasi horta may ku muhiimsanaa ini waxyaabooyinka lakuku hor sagaaw isin horta isku bilowdan ko toona ogna oo langmogan gaba male xilligun una laymee caalamka oo dhan baaba mayle raayi qarshiraanta wada saamay ini dadka kaamatee ka jari hata caqabad xun wajahahaya may ku ogaadaas ee baydhow lankii haddaan kuura gala may aragay ini baydhow beesal yaraan jarta hoba bees yaraan dhiidoona lan usuuba tiidisba ku shakiisan koo hiblo in shagay meeraw marka run ahaantii iyadan ka nuguliin yoona may kala dardaarmayihiin ini yoona korsho iido ku dayaan waayahay xaliimiya siye xaliima xero barakacya ku dareerta dhowr xero kalena baalooyinka ku dhaweyn way balasiinsheenay wacyigelina warqado ka qoran sabira afka soomaaliga ka qoranyin aqoonsida kortaan gacmo ay dhaqo ku mid ee walyaabo lasfarow ay shal dheeradooy marka ee isin iyo osaad jarta bisinka filan haysataana oo gacmo laka dhagado xiran
tan haday baana ku hadalayo biyo maniifadan biyo mayaalan biyo kaamka biyo hordhaan la sheenay markii bulshadan la sheegay hordhaan biyo kooy jaray haanganin yaalay midi bulshadan la sheegay biyoogina gohen marka doo afka laku sheegay galnya isku dhaway bo fuusta oo nadaafada eh n r c shanteyaal fuustadaasna fuusta biya maalintii wayna ku sheenay ceelka wakaalada marka biyoogaas kaamkii dhan ma anfacayaan wakaaladii hal fuusta laku sheen kaamkii anfacase ma anfacayaan marka nadaafadii horta biyo la helo ku maray fadi kaamkii oonga yaala jirgaanka saddex kun argade mal awdo marka biyo markii la helo nadaafadana la helay
marka hadda bisa ka helay taalim
jirgaanka saddex kun alkade lankii sadii kun gabn irtiisa ororade biyo qareer oo wakaaladii ha ku dhoo way jarte kaama meelo qaar ku qodan meelala ha galade biyo qareerin lankii beesa oon sadii kun galade iyo wamacaange marka dhibaatadaasa ku jirta kaamka
waayahay derow yasiye kubacda axmed yagnagada doona
idaalawa baydhowr dhinaga ku kiyaala ee wadajir dhinasheeya kiyaala ee barakacyaalka gooban badan u ee dhinagan wadajir hareerikaadii un ee derow yasiya kubacda axmed yasii doona iyo ee maryan ee derow adiina ee bal xerada ada ku dareetay xerooyinka kale baa la kiyaalan ee biyi ka filan hay sidaana oo ee maadaama corona jaro gacmo lambadii hayntii la dhago la qaboysada biyo walnada ka garsala badan bal kaamka biyi ku jira bismillaah horta walaalay fayda taaha bi hadda geeka oo hadda dadka filan raxmed aboka magay qubata magaasi umu la helo halka yaaba laakiin beri hadda kooye oo hadda la helo haya ma jiraan wakaaladu biyo meel yahan dhow bakaaladu marka wakaalada meel yahan dhow biyo wakaaladu gaari dhameer wal ususheene mase ceel oo eel qareero hoosada hadda sida hadda wadajir laanta shanaad meelitii ceelka qoqodana eel qareere eh kaasiyo maglaba laku dhaani ma oshii bii kala hadda geeka dataa hoosoo hoyo oo laka la nadaafad hadda layskaka weydiyaa ma jiraan wala hayado hejo biyay ku kooyeen ama dheeraanka jama helaabtay ma corona la sheegaya dadan ka dambaytay bi hadda dadka filan ma jiraan waayahay markii hore se ka hela jarteen biyo ayna sin sheenay
markii hore ay tii may sheenaasay wasaaradda caafimaadka oo laanta oo world vision iyo sheenaas iyo wasaaradda caafimaadka asla sheenayeen laakiin maxani dhowaana hadda intaas ayaa isla moogna ilaa iyo marku maybaa injeedaan ilaa iyo maybaa hadde injeedana korkuunsi taawiyaw may haytay bilii labaatan lamaad kun iyo labaatanka bilii lamaad ama haytaya ninka dambeyo ilaa hadda biimahayn marka reet horta xaalkii jar yaa kaasa biyi xumi jarta gobolkaas sanadkasinka damboyti kanaka
biyo lamada kun iyo labaatankii lamada kun iyo labaatankii sanadkan haa sanadkan bilii lamaad ama haytay taawaya sanadkan bilaawshay haa waayahay ida maasanta ee axmed yasiye kubacda maryan yahana gada doona ee axmed dheega hayta ee adayna wayba kumid a tahay iyadoo inta badan ku shaqeeyo nadaafada iyo ee faydhoorka biyo ee bal ee biyo dadkan ee ma leeleeyin marka biilaantaas iyo cudurkan na jara gacmona ay dhagoylaleeyey ee qaboysidoy marka may may saamee ku dhalada kor mayna la saamey kor
waxay shukriyadan umahadsanta horta marka koowaad may ka mariyay waxyaabooyinka biyolaanta sababo ko runaantii horta siduuna ogna zonkum a d c linka saw wal ceel e oo kataala oo ceel biyada majara dadkun hooba biyo la siye la era tubo oo warjinayna haata qeybta iyo hata deganyiin in indeerane rajeeye a d c da caadiga ee warjinayda hadeeraasa naftarka kiisha xilliyada qaar may bandhagadaas ahe biyo laanga ku dhiyaas dadku markuun waxyaabooyinka iyo ka tiirsan yihin ma etaha biyo dhaamin biyo dhaaminkana maybu waaha qarash zaa'id ee ka baxee qofka markuun waxyaabooyinka iyo dadkun biyo liinka sheenow maybu waa wal qof ha ka tala gali oo use qof ha dhiibadi oo use eri qofku may le raay lama bilood saddex bilood afar bilood shan bilood intaasoo muddo ah mila raay dadkuun bal walaa ani sadaqaysaday biyoun halka deersiiyoy walaay muddo layin wal muddo lana adiiba isku ogdo dhamaadaya hoob waktigiiba dhamaada markuma embaahdaase ini haddana la hela cid kale oo wal dhiibadaas ile maadaama meeli injarna hadda hoobaada fiirid kaamateedun dhinuun xanaana tu heshoo jara exit strategia liin hele qaab liin ku bahaw biyo dhaamintun taasoo ah ceelala ini la dayactiri ya biyo lahanku tubooyin lahanku xariiri bayli dhaxsheenay kaamkiishoo dhatu markun dadkaasi mal an baahan qarash labaatiya farsaxana nagadaw hal mara qarashkaas bahi wal isticmaalahay biyogas marka hadda marka marka koowaad may faday iniyo dadku horta an fahamaan ini oo biyogas la waaye wal qofka gooya un hayna wal oo waqti layle waqtigaas waqti lay bilaawdo waqti lay ka dhamaado markaas markii aan sii gudubo markuun waxyaabooyinka iyo sababu koraan biyo yaraantaas ama biyo la-aanta horta biyahooba yaraadaan cuduree mayba annagadaayaana waxyaabooyinka fududaayo may tusaalahaan kinqobaday lankahooba oo lama jirgaan saddex jirkan geedka usa gadadi oo isa xoogshaha ka shaqaysid ku gadadi waa meylu ku yaabehe galmad iyo hortir seed baa jarehe gobayskaba lama gee madeed rogda geesida aad koy gobaysato galbaga ini sheeno marka tanyadeena mayba fududaayasa ini gacmo dhaqi dhombo laisku dhaafo oo gacmo dhaqi la dhaafoona mayla ku tabayhi qeyb kumid a qeybti liinka talagali ini laka surunji ini cudurkan coronavirus usu faafo
waayahay axmed ilaa mahadsanta maryan yasiye ee kubacdi dhegeystayaalka iyo qadkan furadoon maryan islaa doodo surun oo biyo yaraanta wasaaradda
insha allah haddii ilaahay ero meelo bi meelo badana biyilaku micnaha biyo dhaaminku jarta aragnay insha allah haddii ilaahay ero kaamku hadda oo soonan wada idalwan dhinow oo adc heshee insha allah haddii ilaahay raali ka dhigo sidii macnaha biilan hela fadi biyo heshalo siin ku caawi fadi iyo rajeena ilaahay waayahay edhegeystayaalka iyo qadka anfure ee dhegeystayaal weyba isin hanoo weeri kortaana barnaamijkana ee satoosaan weeri koraan dadka barakacyaalka eh eberli halseeda soddo iyo shan soddo iyo seeddo toban iyo todoba waa eberli halseeda soddo iyo shan soddo iyo seeddo toban iyo todoba iyo hanoo weeri koran ee dhagaystayaalka gaar ahaan dadka barakacyaalka oon ka taragalnay barnaamijkan barnaamijka weyba ee haddeen xasuusiy ee dhagaystayaalka gadaalan oo khabiir weyba oonu ku qaadalahayna walyaabo sababo korontiyo oo nuglaadan dadka barakacyaalka anti ka dhihi udurka ee coronavirus dhegaystahan ka horeeyay qadka teleefoonka ka jara iyo fursadan siye ee halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum waayahay dhugunsadahaas ee ku gudub s dhig wayna dhugunsadaha kala iyo fiiriyaas usa barnaamijkan in kula qeyb qaada halo asalaamu calaykum alaykum waayahay dhegeystahaas naqadkaiyo ku gohya dhugunsadayaalka haddaynu xasuusina weyba toddobaadkan ku ka hadalahayna walyaabo sababo kora dadka barakacyaalka waa ero walyaabo sababo koranti oo nugraadan dadka barakacyaalka antikadhi ee coronavirus barnaamijka ee barakacyaalka iyo goonan iyo weybana ee kucosdaanantiyo su-aalo weydiiyaan dadka martada ninga gaar ahaan wasaaradda caafimaadka halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله magaag iyo xaafad walaan walaal kaamka wadajir waan kahay soddonka
kaamka ndeqyaano wadajir waan soddonka kaa wadajir waan jidka soddonka ee haye barnaamijka haddee la dareerta su-aal i walaaytaalo ee adweda
insha allah dawaa dumarka hore ka bilaabay waxyaabaha anigu inta cudurkan coronavirus ka faafa bulshada dhatiyo oo barakayaal kamida kamid ahaato waxyaabaha dadka inaa guryaasha iska dhow iyo dhanka magaca malnutrition ama nafaqadaro hayta tafoba magaca jidida online magaca may saameyn weyn kuwa dhibaatooyin marka midnaan iyo waxyaabaha kale ko magaca inugna wada kumida ciyaalka iyo dadka oo magaca cudurada qaar badan markaasna magaca cudurka oo coronaviruska inugni su-aalo gobaahan dalaad dalaad dalaamay codsigan jeesinda wasaaradda caafimaadka haye meernayn in waahan un hooban bulshada kaamleyda dadka codsanay in tim oo gudaha oo kaamka maday oo oo wacyigelinta inqaabilsan kaamka in waahan un codsanay in waa qaasdinin kusoo gaan wasaaradda laakiin ilaa haddana meeyo ilaa jawaabna ma kuhayn may waana qeybta meelaha dad gaar oo oo kaamka lagu qoro oo dhalinyaro barnaamijkaas inagaalan ka tababaro oo dadkii uu xaafada degin kaamka degnaayo oo wacyigelin kusoo bixin
waayahay wasaaradda caafimaadka maryan yakin ka wareejiye ee maryan weyba erey dhegeystahan weybaanu weerey kaamka yaala ee isla duleedka baydhaba weyba uusa sheegay intii ee kaamka barnaamijkii horanayo dal badan ee intii codsiha jeedi sidan ahaaye oo intiyo ee kaamkalanka dhex samay dad aan wacyigeliyo dadka kale oo kanoolasa cudurkan ku horseeda ee codsiyahaayo kaas haddana codsigii reedangnaga ee maryangna dheega hayta ee intii eesiin qaado doonto wasaaradda siinka waa dadka wasaaradda madaxdan kuwig intii siin ku deersi doonto male dhegeystaha kale iyo siye ee isla qadka teleefoonka ka jarasa barnaamijka sunanayn kula qeyb ka gala halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
halo asalaamu calaykum walaal waalaikum salaam waraxmat magaga xaafadda raadiyahan isku dami magaciisa adiis abdiraxmaan afkaamko fawo fayluwan antakyaala
maysa taalelasiinka iska xanaanaysiya waayahay ee barnaamijka hadee la dareerto Halo.
may su-aale wada
may sabana cudurkan horta ilaahay qabado kor waa xumadhadha qodod walaa maygo haddii bulshada iska badato inadiska daaro kaamlisiinda kuwar qabtan mayba fadaana mayla raay walaa walidinku hortaga fad ilaahay kasu kore laakiin qofka mar walbaona wacyigeliyaayo wal sheegaya dadkan sida nashaldeerada fadi ninku wacyigeliyaayo kaamkii gudaashay waa ninka sameeyo fadaani kaye
taasoo warsay lahayno qofka madaxdeena ila fide waayahay iyadaa mahadsanta ee sadafayla barnaamijkaada nainkula qeyb nainkula qeyb qaata kinkuma hadlagaana ee dhugunsadaha kala iyo siiya halo asalaamu calaykum magacay xaafad walaan walaal kaabkooda jir wan jidka soddonka reeb magaca ibrahim cabdiraxmaan aadaan haye ee barnaamijka oran gudagal
kulley barnaamijkiisu wuxuu warkadan dhaqaay soddon koorsooda kore corona virus magaafad magaalada koorsooda kore corona virus magaafad waay gelin badan ini dadka dhan sheega ini udurka udur jara eeyi lakuwaay geliye ini arday dowladana arday dhaqaale kaalmaasi iyo waayigelinta dadka oo ini lakuwala dowlada miyaa ku oftagaan intaasarku koorsooda kore fadhi haye waayahay iyadaa umahadsanya dhugunsadahaas ee talada usaajeediya ee dhugunsadaha kaliya siiya ee dhegeystayaalka waybayo hana weerahayna lambarka gaarka ee barnaamijka ee halo asalaamu calaykum
halo asalaamu calaykum walaal
halo ka dheegahay magaagai xaafadda
salaamu calaykum wacalaykum salaam
radio warsan
waayahay dhegeystahaas ee ku gudubay dhugunsadaha kala iyo siiya halo asalaamu calaykum halo halo dhugunsade halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxma magaagai xaafadda
xaafadda aboodumow
makaamana weeraayte
aboodumow aboodumow intakiyaala
goleedka anaari two waayahay ee barnaamijka haddee la dareerta ee may su-aale wada
mayba sadaanayda madaraayiso eedugo anarsi dhalaa eed bungaan gogotay di loonay ka walaasa siiway jaanada gacma dhigi walaadusi tooseena niindashaani maynaraayiso inti oonay ta iyadaas niilishagaya hayto xumigii maalin dhabtoo niilishagaya hayta yasiin sheegano waayahay taytoy saabu iyo biyo iyo walwalba niliingobadahay haye wasaaradda caafimaadkani la fadhiida ee qofku dareera saas oo kale ee hay-adda oo hay-ado ku shaqeeya ee faydhoorka in nadaafada biyoye ee niila niila fadhi may su-aale weydi lahayde
eedi eedana niindhashagaya eedi eedana niindhashagaya wasaaradda caafimaadka waaweyn wasaaradda eeda niindhashagaya waayahay iyadaa mahadsanta sadafayla barnaamijkan inkula qeyb qaatay kinkuma hadnagaana dhugunsadayaalka hadeena xasuusiya berlihal seda sodo iyo shan sodo iyo sede tom iyo todoba iyo ee barnaamijkan oo kala qeyb gala oo kala qeyb qaadaan halo asalaamu calaykum salaamu calaykum gudoomiyaha kaamka buulga marwan way ka jay magaagana
haa adashidooda ayda waxaad aday Magaagani.
damaanka halo magaagan in sheeg i kaamkaada ku dareertaan oo weertin kaamka gudoomiyaha kaamka buulga marwan ahaa magaagana
malaay mukhtaar cabdiraxmaan cabdiyala reer haye ee oran gudagal
may hore markaan horengudi gala gudoomiyaha kaamka saahaan kudareeda eed eeda aan ka shagsano waigirintan ilaahay markaar hadee wasaarada kumida wailishadhaylo haya laakiin hadda kahor ilaahay marka qalabka nadaafadana malisiina kow marka qalabka nadaafada liinsiin liinsiinana maxay sida hadee biyo iyo ilaahay marka argado maxay sida biyo intaa todoba bilood oo kale masiyo bilood oo kale ya biibaan ahaa kaamka daabgeeni saasaydan ka shasiyo baahameediyawayaana laakiin hadi marki si nidaafada gaga alabkeela dikeeri fadinaata magoba kasay martada barnaamijka may su-aale weydii lahayde
iya martada barnaamijka su-aal maanhayte may weydiyaas
may kadey may saaleeyaan haaye nimanka dadka oo ilaayaa markee dawladda ku dareero ma wasaarada ku dareeran may ku odsadey in kaamkaas agalkaasna aan gubnee nadaafadaasna waa igelina liinsuudiyay waana niman arrigaada hadee wasaarada ku dareerona dhikorin waan meelina ka shaqeeyo hayaan qalabkaasiyo geedasiyo walaagaasmeel walwalnimikabo oo nadaafada kitaabtana inaan qodno igaalashan waayahay waayahay iyada mahadsanta sida faylaadan in kula qayb qaadin lakin kuma hadlagaana ee dhugunsadaha kala iyo fiiriyaana ee halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacii xaafadda
أجمل إبراهيم بجاسو إساق لما يا كما ديرا إسدري كام كيه
kaamseena wirayd
يا kaamka magaasheena inkadag كام كإسدل إسدل haye baydhowdhan ee kukuyaan
بينهم يكوكي على إيدي
isbil yala eray kaamka إسدل اللي رمى زيلوم تبنى waayahay horangudagal ee barnaamijka haddee la dareerta ee bal qodobkan doodana dheegasi ee su-aal may hayd itale may barnaamijka hayta oo su-aal itale
may barnaamijka kale horta cudurka ilaahay inuu ahataa inuu aafiya intii hayta muslima ilaahay aafatiin siiye intii ingobneen ilaahay madeer siiye kala may iniya hay-ado iyo maalnaha dawladda kulisi bandhig muslaadan kaambala ku awaada ini degdeg laha kala deer waan barana la wada sii waaye gariinka gariin badan laakiin haddana kolley marka daala wadan kawbina adduunya aad iyo bal taasaan arisaa oo sugi lahay waayahay iyada mahadsanta ee dadka inta badan han uweerahayaan way bayoajeedi sida hayana codsi ee gebagabadii iyo sii doona martada oo ee stuudiyaha welinay kala sugayin oo dadkan dheegahayaan halo salaamu calaykum
salaamu calaykum wacalaykum salaam magaaga iyo kaamkaadana weerayd may kowerahay kaam gusta le raaw isagal dugaan dukiyaalo ko kowerahay magaagana
waawayna maya gooba aada maxamed haye barnaamijka haddee la dareerto oranguda gal
mayn gudu galay horta nadaafada iyo coronavirus dadka oo barakaadyaasha eh dadka iyo dadka in lagu ilaafi jiraan kasay marka ma yara lahay in iyo aragtay biyo horta nadaafada dalnya dhaga kow lagu bilaabo horta in biyo la siiyo kaamaka in biyo la siiyo wala kaamka ay biyo mala eh ilaa todob shan bilood oo kala biyo mala kasay haye
marka ma yara faday eh olo dadka oo nadaafada ka shaqeeya in biyo iyo koloriinka iyo kaniinko inshagad oo laga isticmaalo nadaafada in la siiyo yaa yaa usuga lahay haye
tan kale may buaha inshagada raadi watanka ma tintiin dhan kasta oo intii caaliiska geedkidoo inshagada oo inshagada barakayaasha korlingaado oo leer alxamdulilahi dantiinku hadale leer kama tin kasay waayahay daway wasaaradda caafimaadkana ma sheegay ini oo dadka wacyigelinta ah magaalada leila ku qoraa iyo oo ilaasho saarinyiin kaamanka wareegayaan yaana may gua may arata may arata dati gudaashi inay is wacyigeliyaan wacyigelinta leila kaamka dhasida lagu qoro yaa yaa sheega lahay waayahay waayahay eedaa mahadsanyi ee sida fayla barnaamijkan in kula qayb galay ee ge- gebagabadiiyo ee sii doonaa ee wasaaradda ee hadallada ama ee s- dhegeystaganka dambooye oo uusa eraya dadka way jeelada lahayna intii dadka wacyigelinta sameyn intiina noo dhex hula ee xerooyin badan oo ku dhex jaran ha aragne qaaran ku jarneen ha aragne ee dhugunsidaha kaliya sii halo salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaaga iyo kaamka كلام كابولم وشريف محمد جيرو عثمان shariifo ee kaamka inkanag كلام كابولم وشريف محمد جيرو عثمان قدومياو haye guddoomiyaha haye ta haye horangudagal ee may su-aal i tale ahayd walaal eedni eeda muujin leh wasaaradda caafimaadka mikroofanti baawriyala kahiriti commissionka ilaa iyana tay cudurku inti saamaha gaadi eedni eedo aan arsiyana tay kulisho gargaar maamin ye tan hoba bata tan le abashadeedi asa corona virus ajar as deerba ilaililay corona virus ee saaqdowniin urtay urti onay tan wasaaradda miikalajihaati iyo galan midigan gobolka daawudaan meel inseedan iyo inay tahay wali daawaha una badaana inta ku helaasayna nin lay caawasho badan iyo wasaaradda gacanta xoog badan iyo gobolti tiidiya kale anarti galan xoog badan iyo gobolti commissionka kubra galan xoog badan iyo gobolti in una nadaafad xumo doona oo suubana gurmud una ni tamaamka dhulkana aagana sabcadi dadkaana kaantil geliyina guryaalka dabtana naskagacazaana raashin wali una deensina oo hadhowdii dan baad ku xariirkana galanay gobolan eed iyo eed maxadgelinanay siamay baanka maxadgeliyaan kaas ahaanba wasaaradda caafimaadka eed iyo eed ku wargeliyaan caafimaadka iyo eed iyo eed ku wargeliyaan caafimaadkan ku maxadgeliyaan walaalay mareen waayahay eeda amahadsanta sida fayle ee ada barnaamijkan ay kula qayb gaadli maragna ka dheegahayta ee dhugunsadaha kaaliya si unuuna qaybogideen baa isla deerne ee dhegaystayaalka iyo hal ilaa masiya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
Hello.
asalaamu calaykum walaal
Hello.
ka dheegahay magaaga iyo xaafadda
Hello.
waayahay ee ku gudube ee dhugunsadahaas ee dhugunsadaha kala iyo siye halo asalaamu calaykum
Hello.
asalaamu calaykum walaal Waalaikum salaam waraxma.
magaaga inteen weerayd
Nuuna buulo cumar meesha weeraay roobo fayl
kaamka roobow
fayl haa wan haye magaagana
nuuna buulo cumar waayahay horan gudu gal
may beerafana wacyigeli horta qararasiyaanarsiyeedni wacyigeliili saabuunka gacmada ka dhegdo biyo walwal biyan walbala qaadi may bambaada fanay wacyigelintaas marka tiivinkaanti gudaasheena ninka sii qabdo horumarka sii dheerna may fadaan ee dadkan bulshada ku baraarujiyay cudurkaas ilaahay qabdo kore saasa fadaan haddii ilaahay nrcni garab siida khayr ala siica waayahay iyadaan mahadsanta adayna sadafayle barnaamijkaadan ay kula qayb gaallay ee kiin kuma hadnagaana ee dhugunsadaha kala iyo siye halo asalaamu calaykum halo dhugunside asalaamu calaykum وعليكم السلام magaaga iyo deegaanka
oo qaamka awshan xuseen ibraahim cabdan aw sharif antakiyaana dhakiin
waayahay ee horan gudu gal ee barnaamijka haddaa la daraartay su-aal iyo aragta may hayd garabdo may haye iniyo may oo diinta ilaahay la aamino oo cadaalada la suubiyo walwalba may waa corona virus lanka horta bulshada in
haye haye halo waayahay dhugunsadahaas ee idan mahadsanyi sida faylusunin kula qeyb galay ee qaybogi dambiya sideerni dhagaystayaalka iyo hal ilaa mas iyo kureena barnaamijka iyo waa martadii aan nagada kureena gabagabay doona ee halo asalaamu calaykum halo dhugunse asalaamu calaykum waayahay dhugunsadahaas ee dhugunsadaha kale asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum waayahay dhugunsadahaas ee ku gudube ee martada iyo hangnagada ee su-aalanka dambeyta oo aan weydii doona ee maryan ee dheegasi ee wasaaradda ku dareerta dadka barakacyaalka hadalladii oo dheegasi qaar ee taleefonkan u weereen dadna stuudiyaaba martaninka in ee barnaamijka doodan ay kula qeyb galaayeen ee wasaaradda adoo dadka barakacyaalkana ay sheega soo ee wasaaradda may qorshe ay wadasa dadkan lan caawiyo lan badbaadin
bismillaah n horta micnaha waybuaha mal coronavirus eh, un dhataana in laku helo micnaha afka saasa ambadadi insha allah eh, bal gudbiye laakiin makusii faylaha dadkii lugaaga siinkakooyan dhaha ijaarey micnaha eh, qarashka baahaayo siinkooyahayo labaatiyo afar saac garnyaagan dhigadasan laho qashanka isugubasan lahosan korsurung laasimang madan hoobo micnaha eh, nagata lang uno dhataana eh kaasna ma isiin sheega fadi kana ma isiin sheega fadi insha allah haddii ilaahay ara kolley eh, jawaabtiyeeda eh, ana ma dhiibi karo laakiin dadkeen madaxdan oo sare iyo siin gudbiye haddii ilaahay ara n insha allah anta cabashe aan dheegay kulli siin micnaha eh, siin gudbiye eh, hoo ilaahay ara may kala siin kala dardaaramay eh, covid nineteen eh, coronavirus eh, iniisan shal dheerataan eh, nankii micnaha qandho iyo qofo iyo walaas isku dareema karantiil oo aad laga karantiila aad mushlikii gamowmaya walka daawaya daawili ka siiya idaawa micnaha inshaagada idadkaa lakiin ku warhaaye inas qariidoy meeli caafimaad oo micnaha eh, sida m c a j iyo xarun caafimaad weydi mase kolley lambareba micnaha jaran lasiin sheegahay oo meel kastaba siin qoran af soomaaliya ka qoranyin eh, baawuraha wareegahayta madow maysiin kala dardaaramay macnaha ini isin cudurkaasay iyadlan ku horseetan oo kala fogaasho suubidan isin iyo awlaado bayba sida kala dadka wiinaga macnaha insheegada ee cudurkaas halisan eeta dheegani run waaye maybwa dadka oo jir dadka oo macnaha baahada haytan naftashoo ka dhiyaasa dadka jiroolowka eh laakiin horta koowti nadaafad inada helo waaye nadaafada hoobada helo cudur usubakiyankooyana sayd insha allah kuley haddii ilaahay erahaas walaahda ku damboo isla xiriiranaa insha allah waayahay maryan ciidan mahadsanta wayba siyay dadkanin ku dareera xerooyinka barakacyaalka xaliimaya siyaa xaliima gebagabadii kadhowna su-aalanka dambeyta mayd codsado lahayteen iningnagana dad agnugul cudurkan ee safmareenka jara
bismillaah codsigaayna way adagtay horta ilaahaya ku codsadaan inta ilaahay noo dheeray tan kale dadkii wacyigelintii suubiyaayay oo haantanin sheeni intii ilaa jiridan iyo ku baaba-aaso ilaahay nooga reebo intii saabunka iyo biyoogi dadkii lahadhadhakaay habooqadaano intii dhamaaday iyo intii ku dhamaaday intii kale habooqadan horta codsiga koowaado tan kale codsigay way waaha kaamka intii biilan hela okay waayahay derow maxamuud bismillaahi horta walaalay fayla taaha walaada rag u hayta adduunyada war badagaasku jira dhib badan a jira ilaahayaa dadku biyi koro horta biilaan nolol ma leh adduunyada walkasta magila sheega may anka daronnaa wal kastaba magila hela shayka anka muhiimsamayo waa ha biyuu an biilin helna biimelinka helnaana nolol ma jarto nadaafadna biyi reedaa ku jaraa yaba biila helilay nadaafadna kooyasa namber kow horta biyoogi la hela namber lamaad may codsadaanaha hay-adoogiinu ka codsadaanaha ilaahayaa warsadaanaha wadanka dadka dadkoo tabar yaro wadameediyo deganaa xuquuq barakacay bani aadan waa lasushaanilay ka nool ilaahayaa taagleh iigu labada kun tumin isagaalkiya mawhayta taaweyaaye dhactun son kun son shay mawhay taaweyaa noo dhiig laawehaya kolkoo mawlahali taaweya waarsafeeshingee dhiibte ila waqtigaas dhotun walaasi inku goheen wal kale lakahaysada mala horta lamadaas shay ya anka muhiimsan kaamka baahidiis eeda aan wiinta afar boqol tumo iyo kow qoosaa degan berbershi intaasu intaasna dhul usileeya baahidiis dhonyaa ka fadhiima oshii dad oo dhul ijaar amase saas ahoo barri nin guurliley fadhiyoona ma-a may codsadaane horta ilaahayaa sheenaye biyoogaas la xero gargaarkii kale ilaahay usa sheenoonana ninka dara lamadaas shay iyo anka muhiimsan horta walaa ninka daron tan kale nadaafada may buwaaha iimaanka mugsheeyo meel nadaafadna yaanoon iimaan miyaalo haanasna laka taxdaro unuuna iska taxluujiyaana laakiin biyoogii iyo walaa dhanba anka muhiimsan biyoogi an la xero waayahay axmed adinka damboyta ad barakacyaalka xerooyinkana ka shaqeeya hayta hay-adooyin kalena la shaqeeya hayta bal adina may tale ee barakacyaalkan an jeedi lahaytay wasaaradan an jeedi lahayd
hooyadeedan mahadsanta kolley horta runaantii barakacayaalka hordhaantan ama obi oo hordhaan lan baranaay iyo hatar bini-aadanka marmar ku dambeyd walaha roonade geeki hora ma la hayna waxyaabanka aduna kakasaan oo geekana kulukulu tusaalaha madaxkin kubabada geekama inta kuwada caddaatay dhammaan inii oo kaalmayo hadeerti inii oo wada caddeeyahayaan oo waa banqaryahay walowgii ki hore hiraabto madi ada jeyta galabta kii unseeda ira jareen galabta kii unse unseeda iraayeen unu ahaa lisin hor walma arag laakiin geeka walaa yar may araga hayta inii oo horumar hasuubiyaan tan lamaad may eedii eedanka faraxsanaa anoo dadka keegay aan fiiriyaw may kumid tahay dadka hata hagalay oo kala inii is ari dadka oo wacyigelinta suubiyaw ini qofkoo una noo mid ee lagu dhex weelo run ahaan antii eed iyo eedaan faylata waa ray eed iyo eedaan faylow ilaan sababto ee dadka oo wacyigelinta suubiya ula miriso sisan ka baxas lama qarash amid iska baxas kow lanka wacyigelinta suubiyaw oo qarash la gabiyaw lama gaadiidka usa sheeno fad oo qarashka waay lamaadaas qarash hooba kaamta la geliyey kaamki wacyigelintina hele tan lamaad shaqa abuurna nagadaas in fact inin in xaqid iniyo noocdaas aan fikiraan horta eediyada aan faylata waa arran eediyada aan ka qanacsano marka markii aan ankoya tambiyo insha allah horta ka kalastar ahaan mayba la xiriir lasoo bii dooneehe dhammaan hay-ado cid allaale cidii oo markaasi hata gacanta walka hayd may rajeeyaana ini kaamateedu waa jir sidaan ka dhaqsiyaha badan taasi maybu ahaa waliwal qabadka oo dhiniga hay-ado laakiinse kaamatee dadsho yoona mayba kala dardaaramayihiin qofka bili-aadanka e mar ilama layla caawiyi doono inta ku dambeyta ini marxakiifokodaas inaad qalbaga ka hayto fayle ibaday ku cumr ada malka kortegin unaga baba la dhali baba hobato mishan deeri kolko oo tabargala waa isku fasaxahay maha isuba shaqaysadahay marka kaamatee yoo naftirka kiishoo tanyeede ee unuun wacyigelintaasi biyaan isigna maysin ku rajeeyaan ini atleta promotion yar isuu bidaan waayahay eedaa mahadsantiin ee dhammaantiin waybaantaha gabagabayay dhugunsadayaal barnaamijkii ee unanku ka hadalaanay ee barakacyaalka xaaladoosho iyo xaaladan adag laka jara ee coronavirus waybana una saas oo kale qodobka dooda ama qodobkana ninhaayay walyaabo sababo korantiyo nugraadan dadka barakacayaalka anti cudurka ee corona uu sakadhiy wayba io kula qeyb galay dooda ee maryan cabdulaahi aadam oo ku dareerta wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waana mada ku eh kookumida emshiadyada kiyaala magaalada baydhaba axmed maxamed gaandi oo ku dareera ee hay-adda ku shaqeeyasa nadaafadii baydhowrka biyo eisaas oo kale ee lama qofka oo shalay xaliimo bashiir cali iyo deerow maxamuud macalin onin kuwada dareereen kaamlaka magacawo idaalawan ee barnaamijka ee intii barnaamijkan lamida dhugunsadayaal reedanku kulamaana way basiinku tabaanee saasi amaanala